haddii qof walba wadadii loogu talagalay haddii laga leexiyo xaq waxaanu u leenahay inaan idhahda waxaan wadadii loogu talagalay waa laga leexi xilligii la iscuburi jiray xilligii la dhihi jiray dadka xar uma aha inay afkaartooda dhiibtaan xilligii la dhihi jiray muxuu ahaa arrintan ayada ahi lagama hadli karo hadda waa lasoo dhaafay soomaaliya waxaa loo raadinayaa in ay cadaaladda iyo xaqa u dhawaato dowladda hirshabeelle ummadan gobolka hiiraan ku dhaqan inay wax ka dhigta maahay weligeed waxay u qabatay ma jirto hadday u qabatay waa sheegi karaan taariikhdaa is qorayso ma hurdayn annaga waa soo jeednay hirshabeelle ma saacaddii la dhisay waa naqaanaa hadda saacaddii joogtana waa naqaanaa wax ay ka dhibtay maaha ummadan waxay u qabatay male hirshabeelle maalintii la dhisay gobolkan ganacsi weynaa ka furnaa masaakiin baktinaysa iyo dad macluul ugu baaba'aa ma ay jirin soomaaliya dhaqan ka jiroo dhamay wax la qabtay midaa warqad soo qoray mas-uuliyadda uu sheeganayo iyo warqadu meeshay ku socoto iyo ciddu meesha ugu daa midna ma yaqaano aniga waxaan u malaynayay xaqiiqda markaan ka hadlo xilka anigu aan hayo duqa magaaladu inuu ugu culus yahay oo qof iga haboon la heli karaan umalayna laakiin wasiirar dhan inay saas u dhaqmi karaan umalaynin aniga intaas markaan aragnay waxaan door bidnay marka koowaad midida inaan daabka ka bixino ay nagu dilayaan lacagta ay ku kibreen ooy ku shubteen akoonada oo ay kala baxeen oo sida kayru sharcigaa loo qaaday ma weligayaan arkay wasaarad maaliyadeed oo yaanya canshuuraysiyo caano oo dhahaysa dowladda hoose ma canshuuri karto weligiin intaa lagu sheegay oo nin wasiir oo wasaarad xukuma anaa xukuma uu leeyahay oo wasaaraddii laga tirsanaaya isan ka jawaabayn